barnaamijka dhakhtarka weydii ee maajara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku-xirka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a ramadaan alkariim ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii qofka xanuunsan ee raba in uu soomo siduu daawooyin loo soo qoray saddex jeer u qaadan karaa su-aashaas iyo qaar kale ayaa waxaa dhegaystayaasheenna uu la soo xiriiray barnaamijka weydiinayaan doktor cusmaan maxamuud axmed doktor cusmaan xaraare oo qaabilsan xanuunnada guud kuna sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka iyaguna martiya barnaamijka dhakhtarka weydiiyey waana qaybtii koowaad magacaayu waxaa la dhahaa ina cabdilaahi warmahaye waxaan joogaa magaalada liis ee cariga ingiriiska haye soo dhowow ramadaan kariim sar cismaan waxaan leeyahay qofka hadduu leeyahay xanuunka gaastrid oo kale amba qofka maarata xanuunsan oo loo baahanya afar wakti inuu daaweynka u qaato waan garanaya da qofka hadduu ramadaan tahay wuxuu qaadan karaa habeenkii afartii wakti laakiin madda maadaama ay tahay waxaan joogaa yurub iyo maarata iyo qurbaha habeenkii waa yar halkii habeenkii ka ahan jiray afrikada labiyo toban saacadood yurub imika waxa waa lix saacadood amba shan saacadood gebigeediiba marka daaweynkii lagu talagalay afar afar jeer inuu qaato qofka siduu ku qaadan karaa su-aasha waa intaas weyn doctor cusmaan xaraare asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan alkariim ilaahay kheyrkiisana soo aadiyo waxaan rabaa inaan kuu sheego adiga iyo wixii su-aalahaas qaba ramadaanka sidiisaba horta caafimaad baa ilaahay noogu soo dejiyey inkastuu ka mid yahay shanta tiir oo diinta islaamka haddana waa caafimaad sababtu waxa weeye cudurro fara badan oo annaga haddana haya ayaa haddii qofka ramadaanka uu soomo si saxa u soomo si fiicanna cunada markuu afurayo iyo markuu suxuuranayo u cuno ayuu caafimaad ka helayaa midda la xiriirta daawooyinka waa runta wadankan aan joogno habeenkii waa nagu yaraaday soonkiina waa sideed iyo toban saac ku dhowaad laakiin haddana daawada waxaad un qaadan kartaa afurka iyo suxuurta iyo cashira inkastoo isku dhadhow yihiin ama waxaa ka dhigi kartaa laba gooraa ka dhigi kartaa daawada afurka iyo suxuurta ka dhigi kartaa oo dabal baa u qaadan kartaa wixii markii lix saac markii qaada lagu yidhi waad isku dari kartaa haddii danta qasbayso marka dabcan waxa un loo baahan yahay specially gaas hadduu ku hayo inaad waxaad cunaysa ka fiirsato soomaalida soonka markii la gaaro waxaad moodaa guryaha soomaalida inay u dagaalo inay u diyaargaroobayaan dagaal waxaas qaylo ka yeelaya ama aawa burkii aawa saliidii aawa wixii aawa waxaasoo dhan looma baahno ramadaanka dhan waxaa loogu talagalay inuu jirkanaga ka nasto cunadii fanaha badneed oon cunaynay mana haboono in lagu afuro sambuusiga iyo waxa shiilan iyo waxa duban iyo waxaasoo dhan ma loo baahno in lagu magiciisiyo afurka aada wuxuu ugu fiican yahay saddex aboo timira galaas biyaha iyo galaas maraqa ama mushaali ah ama minestroni wuxuu raba ha ahaado cashadana casho yar oo dhayli tiran oo khafiif ah oo aan dufanka ku yarayn soomaalida dhibaatada soonka ay kala kulantay oo ah daaca qurunka iyo laabjeexa faraha badan iyo gaaska kusoo kaca iyo hordala-aanta waxaa keenaya cunada faraha badan ay cunaayaan oo saliidda aada iyo aada ay ugu badan tahay taas in la joojiya waayo doctor cusmaan xaraare ee bijiyaha la soo geliyo macsharaha la soo geliyo ee burkabaab ha la soo geliyo ee kabaab ha la soo geliyo burgaraaf ha la soo geliyo ma jirta baad leedahay waxaasoo dhan iska dhaafa caafimaad ma aha ad haddaa intaas cuntana uulajeedadii soonka laga lahaa laga gaari maayo soonka waxaad arkaysaa soonka markuu dhamaado qof ku dhahay soonkii waaba ku cayilay ma taas micnaheeda waxa waaye cunno aan loogu talagelin baa cunaysa jirkeenna inuu soomaa loo baahan yahay sideedaba fiiri adiga markaad soonka xirato jirka wuxuu soonka xiranayaa sideed saac ka bacdi ma fahamta jirkeena soon wuxuu bilaabayaa sideed saac ka bacdi markii aad ka joogtid markaad cunno kuugu dambayso cuntid marka haddaad cunnada aada cuntay cunno dufan badan oo faro badan tahay awooddaas uu jirka soonka ku bilaabi lahaa ma la gaaraayo marka nasashadii loogu talagelay inuu jirkeena ka nasto culeyskan fara badan oo sanadkao dhan aan ku haynin ma ma helayno marka fadla saliid iyo jabiye iyo bacshare iyo waxaasoo dhan hala joojiyo faa'iido kuma jiraan caafimaadna maaha saliiddana waxaan iga codsanaya haddaadaad saliid isticmaalaysaan inaad olyo oliivada isticmaashaan olyo oliivada waa saliidda keliya oo maaragtay aada iyo aada caafimaad ahaan u fiican calesterolka way u fiican tahay oo calesterolka tanxunay dejinaysaa kan fiicanna kor bay u qaadaysaa vitamiinaad iyo mineraalo badanna way ku jiraan marka saliidda olyo oliivada ah fallagtaas cunadana ha lagu karsado ee, iyadana haddii wax lagu darsanayo iyada ha lagu darsado saliidaha kale ha iska dhaaf suluka soomaalida jeceshahay ama ari ha ahaade ama lo ahaadee kaas absoluta meenta caafimaad maaha waa ibraahim xuseen cumar muqdisho madiina area doctor cusmaan xaraari waa mahadsanyaha waxaa weydiinayaa eh, xiriir ma leeyahay gaaska cudurro faafa sidoo kale gaaska maxaa sababa Eh, daawooyinka natural kala qaadan karaan maxay yihiin cudurrada la kala qaada ama la kala dhaxlo ma aha gaaskan waxuu ka yimaadaa badanaa maaragtay caloosheena dacaamada ay soobinayso iyo cunno xumada soomaalida ah, especially soomaalida aan si xun u cunno iyo caloosha taagan waxaasoo dhanaa sababaya laakiin cudur la kala qaado ma aha cunooyinka waxa waaye gaaska daawadiisa ugu fiican waxa waaye marka ugu horeysa qofka inuu ogaado daawada dhibeysa iyo midda aan dhibeynin midda labaad waxa ugu fiican gaaska daawadiisa inay calooshaada socoto soomaalida boqolkii sagaashan calool yaabis bay qabaan caloosheeda ma socoto taasna waxaa sababaya biyaha ma cabto soomaali biyahana waa waxa keliya oo caloosha socodsiiya marka fadlan u fiirso cunadaa cunaysa ku dhibaysa cunadaa jooji ee calooshaadana socodsii biyo fara badanna cab dufanka faraha badanna iska dhaaf intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya oo uu marti igu ahaa dhoktor cusmaan maxamuud axmed dhoktor cusmaan xaraare oo qaabilsan xanuunnada guud oo ku sugan minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka intaasna waxaa inoogu dhammaaday barnaamijka dhakhtarka weydiiye oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah wuxuuna idinkaga yimid barnaamijka isku xidhka caafimaadka ee ka baxa idaacaddan v o a